magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay marba marka ka dambeysa kusii tallaabsanaysaa horumaro kala duwan gaar ahaan dhinacyada kobaca dhaqaalaha iyo amniga kismaayo ayaa ka mid ah magaalooyinka ay sida weyn u saameeyeen dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka muddadii uu burbursanaa balse hadda waxay cagta saartay wadada horumarka taasoo ku timid sugnaanta amniga ee gudaha magaalada haddaba qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada kismaayo ayaa ka aragti dhiibtay horumarada ay magaaladu ku tallaabsanayso waayadii dambe iyagoo sheegay in magaalada uu ka muuqdo horumar ballaaran waxaa ka mid ah dhinaca wadooyinka infrastructure-ka oo aa arkaysid laamiyo badan in la sameeyey xaafadii wada laami noqdeen laamigaas laftigiisa wuxuu soo jiitay inuu fursad u noqdo ganacsatada yaryar oo hooyooyinka laamiga geeskiisa wax ku gadaya fursaday u noqotay inay ganacsigooda hormaro dad guryo caadiska ah oo degaan ah hadda waxaa loo bedelay bakhaaro iyo iyo meelo dadku ka ganacsan laftigooda oo fursado ganacsi dhallinyarada xataa qayb ka noqonaysa iyo qoysaska sidoo kale waxaa jira mashaariic waaweyn oo laga hirgeliyey oo ay ka mid tahay mashruuca biyaha yoontoy oo marka taariikhda dib loogu noqdo ka mida mashaariicdii ugu waaweynaa ee dagaaladii sokeeye ku burburay kuwii dib loo soo cusboonaysiiyey oo hanaan dowladeed uu soo cusboonaysiiyey waxaana ku mahadsan dowladda jubbaland oo madaxweynaha dowladda jubbaland hogaaminayo ciidanka nidaamkiisa sidii wax u kala wadaan iyo amniga iyo siday magaalada u kala degan tahay iyo maanta xasinoonida maanta aan ku jirno baan baan maantadan ku faraxsannahay bismillahi raxmaan raxiim magacay waxaa la maxamed cabdiraxmaan tagaasida run ahaantii waagi hore kumayna badnayn magaalada waxaa la raaci jiray biyaal balse laakiin hadda tagaasidaa qabsatay waana horumar qayb ka mid ah bulshada oo muugtahay kusoo biirta waddanka weyn giinjiimka waxaa la dhigtaa saddex gelin subaxii oo dad waaweyn imaadaan duhurkii oo gabdho galaan iyo galabkii sidaa u taqaan tobanka saac ilaa sagaalka saac iyo habeenkii oo hadda aa joog caweyskan waxaa keenayo waxaan helnaa amni magaaladan ay ka jirta haddayna amni jirin maana ciyaari lahayn maana caweyn lahayn waxaa keenaya ilaah ka sokow waxaan leenahay dowladda jubbaland kheyrlaha siiyo iyo wasaaradaheeda agaasimayaasheeda nabad sugidda waxaan dhihi lahay dadkaasa ka shaqeeyey nabadgelyada habeenka halkaan iska imaanaa salaxaan ku caawinaa iska fariisanaa ku nashaadnaa marna kubaddaan dheelnaa marna waxaa waaye halkaasaan iska fariisana dadka wax daawanaya ka mid nahay anigu waxaanahay dadkan sportiska kismaayo wax badan waa waa u soo joogay ayadoo caqabadeeda ay leedahay iyo ayadoo hadda quruxdeeda badan tahay waxaan soo marnay ayadoo caqabad leh maanta waxaa joognaa ayadoo qurux badan oo salaxyo la dheelaayo garoomo yaryar lagu dheelaayo haddii kan weyn la gaaro oo galabkii la dheelo habeenkii waxaan ku nasannaa garooyadan yarar oo salaxyadan ku nasannaa marka waxaan leenahay nashaadaan ku jirnaa oo qurux badan amni baan ku jirnaa